aan ku horeyn ee ciidamada maraykanka ayaa sheegay shalay inay dileen in ka badan konton maleeshiyada ururka shabaab ah kadib markii al-shabaab ay saacadihii hore ee sabtidii ay weerareen saldhigga sanguni al-shabaab dhinacooda waxay sheegteen inay weerarkaasi ku dileen askar ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya sanguni waxaa si wada jir ah uga wada howlgala ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladda maanta ee deegaankaasi ayaa haaruun macruuf uu ka wareystay gaashaanle cabdiraxmaan axmed faarax oo xukuma ciidanka maamulka jubbaland ee ku sugan sanguni jawiga maanta walaale waa boqol kiiba boqol ciidanku aad buu mooraalkiisa u fiican yahay diyaar weeye maasha allah macnihii goobihii horena hadda ka hortegi jirayna waa waanba dhaafnay oo aad baan ilaa maanta usii raacdaysanaynaa oo waxaan raadinaynaa raqdoodii iyo dhaawacoodiiyo wixii macnihii maydkoodan meelaha ka raadinaa ma garat waa gartay halkeed gaadheen maanta maanta kaban baan gaadhnay kaban baan gaadhnay kaban baan gaadhnay gawaaridii shalay gubatay iyo wixii hawdkaan gallay beeraha mooska dhexdooda meelahaas meydadkooda iyo googa badan oo koodaanu aragnay qoryo waan ka soo qaadqaadnay oo meelahaas ilaa hadda toddoba qoryo saa ka soo qaadnay ma garat
waxaad ii sheegtaa waxaa jiray baabuur aan qarxin oo ay meesha keeneen maxaa ku dhacay baabuurtaas baabuurka qarxin waxay ugu talagaleen kulley meel buunda ay rabeen inay dhigaan meeshii buundada way dhigeen afkeeda hore dhigeen wayna ka carreen ma garat waa garta baabuurkii kabacdii wuu yimid laftanada gaarigaasi dadka hadda dhimashayn ku sheegayo khasaar noo geysto labadaas keli baa nagaga dhimatay ma garat waa garta baabuurka marka waddadu yaalay wayna ka carreen kolley annagu maana wax dada ku jira ugu imaanin waana ogaanay inuu qarax yahay ciidanku ka kala fogaaday kabacdii isagaa qarxay waa garta marka baabuurka wuu jiraa si fiican waxaad ii sheegtaa meesha ay kasoo duulayaan nimankani waa halkay waa jilib weeye meel hadda kas kasa kasoo duuli karaan ma jiro jilib weeyaan jilib ay kasoo duulaan
kamsuumo iyo jamaame iyo mugaambe iyo ayaa jooga meelahaas kalley iyaga joogas laakiin waa waxyaalahan waardiya waardiyahan baa u jooga hadda ciidan awoodla halka ay dhigi karaan aaga ma jiro kolley meelaha hawdadana way ku jiraan oo ay ku diyaar garoobaan laakiin hadda kolley awoodooda iyo wax banaan ay dhigi karaan maaha baabuurtan mani hadda dhaqaaqan kolley baabuurun laysu keenkeeno de barkulan waa jaamad waxan waa iska garanaysaa barkulan bay samaysanayaan marka jilib markay kasoo duulayaan masaafo dheer weeyaan intaas miyaan loo jeedin ciidan tiro intaas la-egi intay soo socdaan wax wara miyaydinaan ka helin duulimaadkoosay kasoo qaadaan hadda si toosa maaha waa waxaa laga yaabaa bil inay uriyaan oo maalinba baabuur baa soo baxaya hal habeen baabuur baa soo baxaya waa lasoo dhaweynayaa habeenka dambe uu soo baxaya waa lasoo dhaweynayaa habeenkii dhowta maana mufo markay marayaan baa ka war helay kabacdina maxaa dhacay kabacdina diyaar baanu ahayn diyaar baanu ahayn waana de waxay ku fashilmeen oo baabuurkii qarxa ay ugu talagaleen xarada indhaha hore ciidankaa qarxiyey oo isaguna xarada soo gaarin buu qarxay kii kale ee xaggan isaguna waxaa jira duulimaadkooda laba qaybood baa mid baa iyaguna xagga kale naga yimid kaana wuu qarxay mid kana waa kay ka carareen oo isaguna waa kan iskiiskaga qarxay waa gartay waxaad ii sheegtaa laba jeer bay soo weerareen sanadkii hore sanguuni weerarkani waa kii saddexaad labadii jeere hore ciidamo fara badan bay ku dileen meesha weeraradaa hore adu miyaad joogtay furinta labada hortaba waa laban waxay soo weerareen labadaba ciidankaana xukumay ma garatay weliba hadda ciidankaana aan xukumay baarka wada joogo markaa bulugudban deganaa qaybi kamid way joogtay labada jeerba wax guulay ka gaadheen male baarsan guuni labada jeerba wax guulay ka gaadheen ma jirto kulley saxaafadda waxyaala badan sheegaysa laakiin annagaa taagnayn oo dagaalka ciidanka mas-uuliyiin dagaalgelinahayn marna mayna gaadhin guul labada jeer bay ku khasaareen markii horena waad ogeeda qaraxyadoodii baabuurtoodii waa la wada fashiliyey hal meeloodna soo gudbaa jira single leer baa lagu qarxiyey labadii kalena waxaa lagu qarxiyey baarkaa lagu qarxiyey oo iyagoon ciidankaba soo gaadhin buu qarxay waa iyaguna aada wuxu yeelay waagaas bal waxaad wax yar dadka u sharaxdaa adigoo howlgalladaada iyo saa qaabkaad u howlgasho aan la wadaagayn dadka aad iska soo horjeedaan laakiin haddana weerarkan oo kale markuu dhaco dabcan furintana waad ku jirtay dhowr jeerna adigoo meesha jooga waydi soo weerareen marka bal xaaladaa weerarkaa sawirka sii dadka ku dhegaysanaya
kulad waxani waxaan nala dagaalamaya waa wax macnihii kheyr mas-uuliyiin oo naftooda iyo naftooda midna aan tan ka lahayn ma garat hadda habeen hore qaraxoodi waxaa ku jiray dad baa ku jiray labiyo toban nin oo waxaa ku jiray ismeenaysay oo banaanka ku qaraxday marka waxaan waxay ku sameeyaan way ururiyaan ciidanka way ururiyaan meel kasta uga yeedheen soomaaliya koonfur ilaa waqooyi way isku soo ururinayaan hal mar bay macnihii jidkeedisay kusoo weerinaysa laakiin hadda aan ku guulaysanay maadaama waxaanu ku dhignay shacabka shacabkaan gacanta ku haynaa shacabka ruuxa shilib jooga ruuxa jooga jamaame ruuxa kalsuuma jooga markaa islawarka uuna soo siinayaa marka way isu soo ururinayaan kolkay isu ururiyaan hal mar bay soo dhaqaaqayaan taasna ciidamada hadda way way ka tababarteen oo way in badan waxay arkeen ay barteen weeye oonu ka ilbaxnay isku uruskoodaasna hadda ciidan kaloo difaac aad ugu sii jirto iyagoo yaacay kolay soo galaan waa uun xabaddan baa la raaciyaa sanguuni shacab miyaa degan iyada
sanguuni shacab aad u badan baa degan shacabkii shacab aad u badan baa degan oo weliba aad bay iskugu yimaadeen oo dadkii ka soo qaxay xaggooda iyo shacabkii hore usii degan way buuxdaa sanguuni
waa gartay marka su-aashay ugu dambaysa casharka ugu weyn eed ka barateen weerarada al-shabaab waa maxay
al-shabaab horta wax kaloo awooda haysta ma jirto walaale waa waa waa gaari qarxa un waxay wadataa ma garat iyo ruux miina ku ku xidhan tahay labada ruuxna micnihii dadka miinaysan iyo gabadhida miinada ku xidhan tahay waan khibradooda hadda waan baranay oo already waan usii diyaar garownaa gaadhigu markuu qaraxu noo soo galo dee madaafiicdi baan haynaa oo waan ku dhufanaa oo baalladan u badinaa oo aagga kolbaan is leenahay jugta culus baan u badinaa kuwanna macnihii dee xabad hadday ku dhacdo asagaa iska qarxayaba ruuxuna marka hadda kolley waxaan u malayn weerarkan waa weerarkii uuna ugu dambeeyey ay qaadi lahaayeen oo hadda ay jubbaland kaga bixi lahayen baan u arka anu kale aragtiyaantayda kaasina waxa uu ahaa gaashaanle cabdiraxmaan axmed faarax oo xakumo ciidanka maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka sanguuni wuxuu khadka telefoonka ugu warramay haaruun macruuf
dhinaca kalena ciidamada dalka kenya waxa ay soo xireen ku dhowaada toban qof oo laga soo kala qaqabtay gobolka xeebta kenya iyo sidoo kale dhinaca waqooyi bari dalka kenya ee ay soomaalida degto waxaa qabqabashadan dadka ay daba joogtaa weerarkii hotelka dusidito ee dhacay talaadadii toddobaadkii hore sahre cabdi axmed ayaa warbixintan inooga diyaarisay dadkan waxaa lala xiriirinayaa inay xiriir joogto ah iyo ehelba ay la ahaayeen qaar ka mid a raggii isku qarxiya hotelka dusi two ee magaalada nairobi waxayna isugu jiraan dadka la qabqabtay ehelo iyo dad qoys la ah raggaasi isqarxiya qaarkood nin ka mida dadkii isqarxiyey xaaskiisa ah ayaa lasoo qabtay ciidamada kenyana ay su'aalo ku weydiinayaan magaalada nairobi sida la sheegay maxamed cabdi bootaan waa suxufi ka howlgala magaalada mombaaso wuxuu ii sheegay in howlgallada ciidamada kenya ay yihiin kuwo si hoose oo dahsoon u socda laakiinse dadka ay soo qabqabanayaan ay yihiin bartilmaameed lasii wada ogaa qaarkood halka qaarka kaleetana warbaahintu ay soo bandhigayaan howlgallada xadweyn waxaa haatan ay ciidamada ammaanku ay sheegeen in sabtidii ay soo qabteen xaaska ninkii isqarxiyey weerarkaasi isaga isku qarxiyey dadka la sheegay in qaraxii dusi two ay ka qayb galeen oo ay ku dhinteen ayaa midkood waxaa la sheegay in muddo afar sano ah ka hor uu ka cararay dhinaca dalka kenya islamarkaasina uu ku sugnaa soomaaliya halkaasi uu dib uuga soo noqday ka hor weerarkan intuusa dhicin sidoo kale gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaa laga soo qabqabtay dad la sheegay ayagana in ay qayb ka ahaayeen hoteelkaasi bartilmaameedkiisii weerar soomaali badan ayaa wadnaha farta waxa ay ku hayaan iyadoo ay ka cabsi qabaan weeraradani inay raad ku yeelan karaan maadaama al-shabaab ay yihiin koox ka jirta gudaha soomaaliya oo ka dagaalanta laakiinse siyaasiyiinta kenya ayaa waxa ay sheegeen in xaaladdu sidii hore aysan ahaan doonin saameyn gaara oo farta loogu fiiqo soomaalidana aysan jiri doonin maadaama xataa dadka al-shabaab ka midka ah ee weerarkan dusi two qaybta ka ahaa la sheegay inay asal ahaan yihiin dad kenyaana cabdulaahi dhakalow waxa uu horay usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya haatanna waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu firfircoon gobolka waqooyi bari ee dalka kenya horta safarkan ma dhicin fartagtaag soomaalila waxa yeelay ma laha operation isii lagu qaaday ma laha haddii ay horaan dhici jirtay in badanna xildhibaanada kenya oo aan ka hadalnay way fiican tahay soomaali fartagtaag iyo xadgudub lagu sameeyey hadda ma dhicin weerarka hotelka dusi two waxaa daba yaalay weeraro ka kala dhacay gudaha dalka soomaaliya deegaanka daynuuna ee gobolka baayna khamiistii weerar ay ku qaadeen kooxda al-shabaab ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta ee ciidamada amisom ka midka ah ee ethoobiya ayaa waxaa la sheegay in ciidamo fara badan ay ku dileen kooxda al-shabaab iyadoo baabuur ay ku gubeen inkastoo v o e da aysan si rasmiya u xaqiijin karin dilka iyo baabuurta la gubay ee ee ciidamada etoobiya ka tirsan haddana warbaahinta qaarkood ayaa sidaasi u warinaysa sidoo kale sida ay noo sheegeen saraakiil dhinaca ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee deegaanka baarsanguuni oo ah tuulo waxyar un u jirta magaalada kismaayo dhinaca waqooyina kaga beegan aroornimadii hore shalay oo sabti ahayd ayaa halkaasi al-shabaab ay weerar kale kusoo qaadeen jiidda hore ee baarsanguuni markii halkaasi ay soo gaareen waxa ay dileen qaar ka mid a ciidamadii halkaasi ku sugnaa ee kuwa jubbaland iyo dowladda isugu jira waxa ayna ka furteen gaadiidka dagaalka laakiinse waxyar kadib markii gaadiidkaasi dagaalka ay qaateen ayaa al-shabaab waxaa kaga daba tegay isla goobtii dagaalkaasi uu ka dhacay diyaaradaha maraykanka oo duqeyn halkaasi kaga geystay ciidamada maraykanka ah ayaa howlgalkooda afrike africom war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in konton iyo laba ka mid a al-shabaab ay halkaasi ku dileen ayaga oo taageero siinaya ciidamada dowladda soomaaliya ee halkaasi ku sugan haddaba maxaa keenay in al-shabaab ay geystaan weeraro isxigxige oo milatari oo qaarkood ka dhacay hoteelo ku yaala nairobi halka kuwa kaleetana ay ka dhaceen jiidaha hore ee dagaalada ee ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka su-aashaasi waxa aan weydiiyey cabdiraxmaan sahal oo isagu ka faallooda arrimaha amniga ee geeska afrika waxay ku programsan yihiin inay dagaal joogtaha ay sameeyaan si marka ay u sii hantaan ciidamada iyo iyo iyo canaasirta ay gacanta ku hayaan ayna u helaan oo u diyaariyaan markasta barnaamijyo warbaahineed oo marka ay usoo bandhigaan dadka ay rabaan inay kusoo dalaan dadka u dagaalamaya oo markaas ay idaacadahooda kasii daayaan si ay markaas ay warbaahinta xataa caalamka ay muujiyaan inay weli ay xoog badan yihiin oo welibana ay fursad kale u tahay ay u dirahayaan fariin daacish oo laga yaabo maalmahan bilihii ugu dambeeyey inay tartan kula galeen soomaaliya laakiin ay noqonayso fariin adag oo daacish ku socota oo welibana gudaha soomaaliya iyo bannaankaba in soomaaliya ay ay al-shabaab keliyaha ay ay ay ay awood u leedahay inay fuliyaan weeraro noocaas oo kale ah weerarada al-shabaab ee saldhigyadan militari iyo sidoo kale hoteelkan ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa xilli dowladda soomaaliya iyo sidoo kale tan kenyaba ay wadamada reer galbeedka ka caawinayaan mukhaabaraadka iyo la dagaalanka al-shabaab hase yeeshee dad badan ayaa waxa ay leeyihiin dagaalka al-shabaab weli wuxuu u muuqdaa faanoole farakama qodna xilli ay al-shabaab kusoo biirayaan caqabada dhinaca kale ee isis ee dalka soomaaliya meelo ka mida ka jirta
warbixintaasina waxaa noo diyaarisay noona soo jeedinaysay sahre cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a